alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbih wslama تsliima kaثiira qala اlmuأlif raximah اllahu taعaalى الsanaة الkhamisaة min alhijra sanadkii shanaad ee ka mid ahaa taariikhda hijrada dhacdooyinkii dhacay ghaswatu duumat اljandal dowma bifatxi daal bay u qoran tahay laakiin sida saxda waan idhaha duumat اljandal oo daalka la godo iyo ghaswatu bani lmusطaliq asbaabu islaami bani lmusطaliq iyo asbaabtii ay u islaameen reer banulmusطaliq fi sanati alkhaamisa sanadkii shanaadee min alhijra taariikhda hijriga ka mid ahaa xadatat waxaa dhacday ghaswatu duumat اljandal dagaalkii la odhan jiray duumat اljandal ka waxaa loogu magac daray deegaankaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulimaadkaasi uu ku qaaday waana deegaan u dhexeeyey shaam oo reer ruum ay ka talinayeen iyo magaalada madiina waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo soo gaadhay warar tibaaxaya in qabaa'il carbeed oo halkaa degay degani ay dadka dhacaan waddooyinkana ay u galaan isla markaana ay damacsan yihiin inay magaalada madiine soo weeraraan arrintaana ay u ciidan urursanayaan oo tabaabushaheeda ay ku jiraan kadib rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu sameeyey hujuum mudaada duulimaad uu kaga hortegaayo ama weerar uu kaga hortegayo weerarka nimankaasi ay damacsanaayeen isla markaana uu ku kala firdhinayo ciidamadii goobtaasi lagu ururinayey si ay weerar ugu soo qaadaan magaalada madiina mandiqadaasi iyo deegaankaasi waxaa mid magaalada madiine aada uga fog oo shan iyo toban maalmood buu usii socday rasuulku caleyhi salaatu wasalaam walam yaxdut ma dhicin fiihaa khaswadaa dhexdeeda xarbun dagaal liannahu haraba maxaa yeelay waxaa cararay man fiihaa deegaankaa ciddii degganayd wa tarakuu waa ka tageen maashiyatahum xoolahoodii fakhanimaha almuslimuun muslimiinta ayaa khaniim ahaan usoo kaxaystay waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka dul degay iyagoon iska filahayn oo may filahayn iyagu madiine inay weeraraan mooyaane ciidanka madiine inuu ugu iman doono duumat aljandal oo aada uga fog isagoo weliba ciidankaasi ka soo doogay dagaalkii ka dhacay uxud markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam si kadiisa markuu uga dul degay tafaraquu yamiinan wa shimaalan ciidankaasi wuu kala firxaday qaybiba dhinac ayay u carartay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii khaniimadaasi uu soo helay ciidankana uu kala firdhiyey rucb iyo argagaxna uu ku tuuray quluubtooda mudda ayuu kusii nagaa goobtaasi kadibna wuu soo noqday wa fiiha sanadkaa dhexdiisa xadatat waxaa dhacday ghaswatu bani lmusaliq banu lmusaliq waa batnun min qabiilati khusaaca waa jilib ka mida qabiilada la dhaahdo khusaaca oo ka mida qabaa'ilka carbeed waxay degi jireen meesha la dhaahdo qudayd iyo cusfaan labadaasi meelood oo ku yaala waddada dheer ee isku xidha magaalada maka iyo madiina xataa iminka qofka waddadaasi safar ku mara wuxuu arkayaa labadaasi meelood oo lowxaadka ama boodharhka tilmaamaya waddada hareeraheeda ay ku yaaliin qudayd iyo cusfaan reer banulmustaliq waxay ka mid ahaayeen qabaa'ilkii carbeeda ka qayb galay dagaalkii uxud markii ay arkeen dhibaatada muslimiinta gaadhay dagaalkii uxud dhexdiisa waxa ay bilaabeen inay kusoo dhiiradaan dadka muslimiinta ah iyagoo kelidooda qabaa'ilkii kale aanay la socon waxay markaa u diyaargaroobeen dagaal iyo hujuum ay ku qaadaan magaalada madiina iyadoo uu hogaaminayo alxaarith ibna abi diraar ninkii la odhan jiray rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim wardoonkiisii waxa ay ogeysiiyeen ama ay u sheegeen diyaargarowga dagaale ay wadaan qoladaasi la yidhaahdo banu lmustaliq aladiina kuwaasoo tajamacuu isu soo urursaday limuxaarabati lmuslimiin muslimiinta inay la dagaalamaan waxaa markaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku qaaday weerar aanay iska filahayn iyagoo markaa xoolahoodii waraabsanaya oo ku sugan ceel la idhaahdo almuraysiic walihaada baa dagaalkan ghaswatu bani lmustaliqna waa la idhaahdaa ghaswatu almuraysiicna waa la idhaahdaa oo marna qabiilada lagu qaaday baa loogu magac daray marna goobtii ay markaa joogeen oo almuraysiic kharaja waa baxay ilayhim xaggooda ayuu u baxay alrasuulu sala allahu caleyh wasalam bijamcin kathiirin ciidan fara badan isagoo wata fa asaabahum rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waa ka buuxsaday oo gacanta ayuu la helay wasaba almuslimuuna muslimiintu waxa ay soo qafaasheen oo maxaabiis ahaan usoo qabsadeen nisaa'ahum dumarkoodii wa rijaalahum raggoodii wa duriyatahum ubadkoodii wa amwaalahum iyo xoolahoodii wa qataluu minhum waxay ka dileen casharatan toban wa asaruuhum jamiicahum dhammaantoodna maxaabiis ahaan bay u qabsadeen marka riwaayadda taariikhiga odhanaysa toban baa laga dilay waa riwaayad aan sax ahayn waxaana riwaayaddaasi ay tilmaamaysaa in markii hore uu dhacay yacnaa taraashuq binnibaal in la isweydaarsaday leebab oo toban iyaga ka mida ay ku dhinteen laakiin sida ibnulqayim raximah allahu tacaala uu ku leeyay fii zaad ilmicaad wuxuu leeyay hada wahmun oo sax maaha taas ee mabay dagaalaminba nimankaas telefoonno furan halkana soo dhigina horena waa laydinku sheegay yaala telefoonkaas aan laydiin sheegin iyagoo furan inaan soo dhigin waad ilowdaa laga yaaba soo ma iyagoo xidhan waxbaa lagu duubi karaa ayib صaxiix الbukhaari baanay ku sugan tahay rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam iyagoo biyihii dul joogo xoolaha waraabsanaya rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam inuu nimankaasi uu qabsaday wa kaana min alasra waxaa ka mid ahaa dadka maxaabiistaha barra oo ahayd bintu ra'iisihim ninkii madaxda u ahaa inantiisa waa barra bintu alxaarith ibna abi diraar ayay ahayd barra markaa waxaa qayb ahaan u helay oo ay kusoo hagaagtay markii maxaabiistoodii la qaybsaday saxaabigii la odhan jiray thaabit ibnu qays ibnu shamaas kadibna waxa uu la galay waxaa loo yaqaana caqdulmukaataba wuxuuhi lacagta intaa leeg ii keen intaa markaad keento xor baa tahay mukaatabadu waa sidaa waxay u timi rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim iyadoo rasuulka ka codsanaysa inuu arrintaasi ka caawiyo si ay nafteeda u furato xor ay u noqoto rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaad ka warantaa arrintaa arrin ka khayr badan haddaan yeelo waxay tidhi arrintaa arrinta ka khayrka badan waa maxay waxaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan kaa bixinayaa lacagta xornimadaada lagu xidhay kadibna waan ku guursanayaa waana yeeshay sidaasi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku guursaday fatazawajaha waxaa guursaday alrasuulu sala allahu caleyh wasalam wasamaaha wuxuu ku magacaabay juwayriya oo magaceedii barra wuu bedelay waayo bara waa maakuudun min albir oo ah khayrka marka bara macnaheedu wuxuu noqonayaa kahiirat lbiri tii khayrka badnayd marka waa magac taskiye xambaarsan ammaan qofkaasi la ammaanayo magacyada markaa ama taskiyada xambaarsan ammaanta amaba se sifo xun ka turjumaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu bedeli jiray waayo magacu raad buu ku leeyahay cidda magaca uu yahay walihaada qofku waa in magac fiican ilmihiisa uu bixiyo qofka marka hore magac xun loo bixiyeyna waa bedeli karaa magaciisa laakiin qofku magaca aabbihii iyo kuwa ka dambeeya iyo ma bedeli karo xataa haddii magacyo khaldanay yihiin walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam magacyadii awowyaashii ee khaldanaa muu bedelin sida cabdulmualib oo kale bal waa kii lahaa maalintii xunayn ana bnu cabdilmualib ana nabiyun laa kadib wakadalika cabdumanaaf baa ku jira rasuulka abtirsiintiisa waana tacbiidun ligayri la waa magacyo loo addoomiyey cid aan ila ahayn marka haddii magaca aabbaha uu khaldan yahay ama kaawowga ama kuwa kasii dambeeyaba inaad bedesho adiga kuma saarna magacyada dadka kale adiguma bedeli kartid laakiin magacaaga waad bedeli kartaa haddii wax khaladi uu ku jiro falamaa samica markii ay maqleen banu lmusطaliq bidalika warkaa markay maqleen in rasuulku calayhi salaatu wasalaam inantii ninkii madaxda u ahaa uu dhalay uu xoreeyey isla markaana uu guursado uu la xidhiday aslamu way islaameen jamiicuhum dhammaantood wa saaruu lilmuslimiina muslimiinta ayay u noqdeen kuwo u gargaara oo u ah waxa weeyaan walaalo bacda an kaanuu intay ahaayeen kadib acdaahum cadowgooda intay ahaayeen caaisha waxay tihi famaa ra'aytu imra'atan kaanat acdama barakatan calaa qowmiha minha maan arag gabadh tolkeed uga barako badan uctiqa bisababiha akharu min mi'ati ahli beytin min bani lmusطaliq rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix waxaa sababteeda loo xoreeyey boqol reer in ka badan oo reer banulmusطaliqa markii hore la addoonsanayay oo dadkiiba waxa ay yidhaahdeen ashaaru rasuuli illaah laa yenbagii an yakunuu lana cabiidan rasuulka ilaahay dadka xididka la ah ilaa kan inantoodii rasuulku guursadeen inay addooma noo ahaadaan ma ma habboona markaasaa nin waliba qofkii reer banulmusطaliq ee addoon ahaan uu haystay uu xoreeyey marka barakada ay reerkooda u lahayd ee caaisha radia allahu canha ay sheegaysaa waa tahay dagaalkan muslimiintu aada bay ugu farxeen duulimaadkan waayo wax dagaali kama hor iman muslimiintana gaaladu cid kagamay dilin cidna lagama dhaawicin dhibaatana kamay soo gaadhin laakiin waxaa dagaalkaasi ka daba yimi wax farxadda muslimiinta ka carshe carsheeyey guushaana ka dhooqeeyey waxaa dagaalkan markii laga soo food qaaday laga soo laabtay dhacay laba dhacdo oo dadka muslimiinta kaga tegay xanuun badan oo sababay u ahaayeen almunaafiquun aladiina kharajuu maca anabiyi calayhi salaatu wasalaam fi hadihi alghaswa munaafiqiinta waxayna soo martay dagaalkii uxuud muslimiinta inay kaga baxeen dhexda ay ka soo noqdeen laakiin markii dambe ay ogaadeen muslimiintu inay xoogeysteen nasriga iyo guushuna iyaga ay la socoto xaliif ay u tahay aya ay sameeyeen isdaad raacin oo dadka muslimiinta iyagoon diinta ilaahay u nusraynahayn ee u socdo istusnimo iyo ujeeddooyin kale ay raaceen waxaa dhacay nin addoona uu lahaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu iyo nin kaloo isaguna addoon u ahaa ansaar ansaarta nin ka mid a ayaa waxay isugu yimaadeen ceelka almuraysiic la odhan jiray iyagoo ka dhaansanaya kadib waxay isku garbiyeen ceelkaasi oo mid waliba wuxuu doonay inuu isagu hor dhaansado way isku xanaaqeen ninkii markaa muhaajiriga ahaa ayaa dabada ka laagay ninkii ansaariga ahaa kadibna waxaa dhacday ninkii ansaariga ahaa inuu u qayshaday tolkii uu yidhi yaa lal ansaar alla yaa ansaarey bay ka dhigan tahay ninkii kalena wuxuu yihi yaa lalmuhaajiriin dabeetana halkaasi waxaa ka dhici gaadhay isku dhac dhex mara labadaasi kooxood ee muslimiinta ka mid ahaa oo al ansaar waalmuhaajiriin waana ilaahay subxaana wa tacaala ta qur-aanka uu ku ishaaray uu yihi low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna munaafiqiintu haddii ay idin raacaan waxay idiin kordhinayaan waa khasaara un waxaana isku dayayaan inay dhexdiinna mushkilo dhex dhigaan iyagoo fitno idinla doonaya kadib waxaa dhacday rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim markuu maqlay qayladaasi inuu yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya se bukhaariya muslimba ay wariyeen maxaa dhacay waxaan maqlayaa dhawaaq jaahiliye ka turjumaya markaasaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam warkii loo sheegay waxaa rasuulku dhacdadaasi u daweeyey si xikmadaysan ciidankii oo markaa dagaal ka baxay oo daalan oo qoraxduba ay hayso nasasho u diyaargaroobay ayaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu amar ku bixiyey in la socdo in la guuro wuxuu ilowsiinayaa haadihi nacra aljaahiliya arrintaa qabyaaladda ku saabsan ee jaahiliga ah maalintii oo dhan bay ciidankii soconayeen habeenkiina rasuulku wuxuu amar ku bixiyey inaan la degin habeenkii o dhanna way soconayeen maalintii labaad gelinkeedii horena way soconayeen marka waa la daalo waaba la yskaba ilaabayba hawshii taagnayd qof waliba dhulka markuu taabtay ee uu fadhiistay dhinac buu u dhacay oo hurda ayuu galay sidaasaana lagu ilaabay dhacdadii iyo mushkiladii waxa weeyaan taagnayd oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadal qura oo xukumadda weyn jiray bal marar fara badan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ficil wax uu ku daweeyey dhacdada noocaasa markii ay ku fashilmeen munaafiqiintii ee u suurtogeli weyday inay dhibaato ka dhex ridaan ansaartii iyo muhaajiriinta ayaa haddana waxa ay sameeyeen qorsho kale oo ay ku dhibaataynayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo reerkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka muslimiinta ah ay doonayaanna inay ku ceebeeyaan gurigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyadoo ujeeddada ay u socdaan ay tahay inay diintan dadka ka shaki geliyaan dhacdada labaad waxay ahayd xaadithatu lifk dhacdadii been abuurka ee munaafiqiintu ay ka sameeyeen caaisha radia allahu canha wuxu uhi xadiithu lifki kharaja waxaa baxay maca rasuuli sala allahu caleyh wasalam min nisaa'ihi dumarkiisa iyadoo ka mida fii ghaswati bani lmustaliq asayidatu caaishatu wa ummu salama rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu safar u baxayo dumarkiisa waa u qori tuuri jiray ta qorigeedu uu soo baxo ayaana raaci jirtay marka ummu salama kolley aanu riwaayaadka saxiixa kumaan arag xadiidka bukhaariya muslim ay wariyeen ee xaadiidatulifkiga ka warramaya in caaisha radia allahu canha qorigeedu uu soo baxay ayuunbay sheegtay walam tadkur umma salama wa fii athnaa'i rujuuci iljeysh ciidanku markii uu soo noqday madat way tagtay asayidatu caaisha liqadaa'i xaajatiha si ay usoo xaajo gudato waxay tilmaantay inay ciidanka o dhan ay ka dhex baxdo oo bannaanka ay aaday walamaa caadat markii ay soo noqotay iftaqadat waxay weyday ciqdaha kuusheedii farajacat way noqotay tabxathu canhu iyadoo kuushaa raadinaysa wa bacda an wajadatu markay heshay kadib rajacat way soo noqotay oo goobtii ciidanku deganaa bay kusoo noqotay fara'at waxay aragtay aljeysha ciidankii oo qad taqadamahaa oo ka hormaray oo ciidankii oo meeshii ka guuray bay timi dabeetana waxa ay tidhi kolley marka lagu waayo meeshii baa lagu soo noqonayaa halkiiba markaa iska fadhiisatay faqalabat caynayha labadeeda indhood waxaa ka xoog roonaaday faqalaba caynayha labadeeda indhood waxaa ka xoog roonaaday annowmu hurdadii fanaamat way seexatay fi ariiq wadadii bay seexatay wa kaana wuxua safwaan ibnu lmucail yasiiru mid socdo waraaa aljeish ciidanka xagga ka dambaysa yatafaqadu isagoo ka warhelaya daayicatan bal ciidanka wax ka lumay iyo cid ka hadhay iyo xagga dambu iska soo kaba raacinaya falamaa wasala markuu soo gaadhay cimdaha agteeda wa ra'aahaa uu arkay iyadoo markaa wejigeedu bannaanaysa caaisha ay sheegtay carafaha wuu gartay waayo caaisha waxay tidhi xijaabka ka hor buu i arki jiray bay tihi ayuu i arkay markaa wuu gartay caaisha waxay tidhi markiiba wejigayga ayaan daboolay hadal kale muu odhan laga bilaabo markaa uu ku soo baxay ilaa uu ciidankii ka soo gaadhayey kelmadda qurhe ka soo baxday waxayd inuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kelmad labaad muu odhan fa anaakha wuxuu fadhiisiyey raaxilatahu neefkii geel ahaa uu watay wa arkabaha wuu saaray oo bimacnaa weliba uu saaray maa macneedu intuu qabtay inuu dusha ka saaree uu ka tegay si ay u fuusho min gayri an yatakallama iyagoon ku hadal caaishiya isagu bikelima kelmad qurana marka laga reebo kelmadda istirjaaca ah ee caaisha ay sheegtay inuu safwaan yidhi sida bukhaari iyo muslimba wariyeen uma saara dabeetana wuu socday yaquudu raaxila isagoo neefkaa geelaa hogaaminaya xataa laxiqa biljeish ilaa ciidankii wuu soo gaadhay marka caaisha radia allahu canha waxaa lagu qaadi jiray hawdaj wax la idhaahdo wax guri yaroo kale ah oo dumarku intay dhex galaan deeta inta lagu qaado awrka ama hasha la saaro waxaanayd caaisha inan aada u yar isla markaana weyda oo aan hilboonayn waa markaa hore maalintii rasuulka calayhi salaatu salaam ay baratameen waa tii ka dheeraysay waa tii tidhi markii dambe ee hilibku ii qabtay ayaa rasuulku calayhi salaatu salaam uu ila baratamo markaasuu iga dheereeyey markaasuu yihi tilka bitilka tii hore tan u tuur buu yihi rasuulku calayhi salaatu salaam adna maalin baad iga dheeraysa adna maalin baan kaa dheereeyey marka raggii way qaadeen un hawdajkii oo awrkii bay saareen waxay islahayn cayisha way ku jirtaa culays markaa la dareemana may lahayn marka horeba oo aada bay u fududay mowqifka noocaasa bay dooneen munaafiqiintu inay ka faa'idaystaan fatahamuuha waxay ku tuhmeen bisafwaan oo caaisha radia allahu canha ayay ribeeyeen oo xumaan ay ku sheegeen iyo saxaabigaasoo rasuulku yihi waa rajul ama waa nin khayr mooyaane wax kale aanan ku ogeyn watawalla waxaa ka shaqeeyey kibara alifki been abuurkaasi cabdullaahi ibnu ubayin oo ahaa ra'iisu lmunaafiqiin ilaahay baana qur-aanka ku sheegay ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum qolada been abuurkaa samaysay waa koox idinka idinku tirsan laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum amoodina arrintaasi inay dhib iyo shar idiin tahay bal khayr bay idiin tahay ilahay baa xikmad kale likulli imri'in maktasaba لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عبد الله بن أبي بن السلول عذاب آد وين بو إلهي سبحانه وتعالى وبلن قاضي بين أمور كنوع سو السمية وي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كوحا بين مصدق ومكذب مد رميستي مد بينيي مد أدحاية لما أشيع عنه وحا عائشة لقفافي هذا الكاسي صح معها la idhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhexeeyey mid rumaystiye mid beeniyey bal annabiyu calayhi salaatu wasalaam lam yusadiq dalik hadalkaasi ama arrinta noocaasa ma rumaysan bal waa kii rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waar nin reerkayga beenta uu ku ka sameeyey igu dhibay yaa iga qabanaya inta masaajidka uu ka khudbadeeyey ee weliba sheegay ninkaa ay ku tuhmeenna wanaag mooyaane wax kale inaanu ku ogeyn xataa nasalat ilaa ay soo degtay aayaatu baraa'atiha aayaadkii caaisho beri yeelayay ee bisuurati nuur ee suuratu nuur ku jiray aayaadkaasi oo xambaarsanaa laba arrimood arrinta koowaad oo ah in caaisha waxaa lagu sheegay beri ay ka tahay ilaahay baaba arrintaa been abuur ku sheegay ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum waxaana caaisha radia allahu canha ay sheegtay inay ogeyd ilaahay inuu beri yeelayo macnaa arrintaa beri ay ka tahay laakiin waxay tidhi arrinkaygu wuu igala fududaa in qur'aan ilaa qiyaamaha la akhriyo macnaa laygu soo dejiyo si kale in lay beri yeelayo ayaan moodayay bay tidhi ilaahay qur-aan buu ku beri yeelay arrinta labaadee aayadahaasi ay xambaarsan yihi waxay tahay waa aadaab loo sheegay dadka muslimiintaa inay ku sifoobaan markay maqlaan shaayacaadka wararka la faafinayo weliba wararka qof muslima cirdigiisa ama sharaftiisa ku saabsan aadaabtaasoo ah warkaasi inaanay rumaysan wararka in la iska hubsado ilaahay waa ku sheegay fii suurati alxujuraat yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabayin fatabayanu aayaadkana ilahi wuxuu ku uhi lowlaa id samictumuuhu dana almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra ilahay wuxuu tilmaamay inay ahayd caaisho inay naftoodo kale ka soo qaadaan oo sida naftooda xumaanta noocaasi aanay ugu quudhahayn caaishana inaanay ugu quudhin oo sida ay u dhibsanayaan haddii iyaga waxaasoo kale lagu tuhmo ay u dhibsadaan markii caaishana lagu tuhmay waayo nufuusu lmuslimiin waa waaxida muslimiintu naf qura ayay ka dhigan yihiin fafarixa rasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulku waa ku farxay beriyeelista ilaahay caaisha uu beri yeelay wabasharaha wuxuu ugu bushaaray bibaraatiha inay beri tahay oo xumaanta aanay samayn wa amara wuxuu amar ku bixiyey bijildi man ciddii in la jeedaliyo saraxa si cad u sheegay bilifki been abuurka amaaniina jalda siddeetan jeeda lagu dhufto wa kaanuu waxay ahaayeen halaaa saddex bahan wahum xamna bintu jaxsh zaynab bintu jaxsh oo loolan xagga dumarka loolan ku saabsan waxyaabaha u dhexeeya dumarka la wada qabo ee iyada iyo caaisho ka dhexeeyey zaynab marka xamna bintu jaxshina zaynab bay walaala ahaayeen marka arrintaasi waxa u geeyey yacnaa loolanka iyada iyo walaasheed ka dhexeeyey ayaa arrinta noocaasiya fitnadaasi inay ku dhacdo sabab ugu noqday laakiin zaynab bintu jaxsh waxay caaisha radia allahu canha uga markhaati kacday inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaaliyey oo fitnada noocaasa aanay ka qayb qaadan bal caaisha radia allahu canha ay ammaantay wa mistax ibnu awthaatha oo isna abubakar ay qaraabo ahayn abuubakarna uu biili jiray wa xasaan ibnu thaabit arrinta noocana ilaa iminka arrintaa munaafiqiintu ay sameeyeen ee been abuurkaa ilaa iminka waxaa jira dad islaamka ku abtirsada islaamkuna beri uu ka yahay oo caaisha radia allahu canha ku tuhma wahum rawaafid waa kuwa rawaafid lahaa shiicada rawaafida ah sawaaun kaanuu fi lciraaq aw fi iiraan aw fi lubnaan sida xizbullah oo kale qolada la yidhaahdo iyo kuwa ciraaq jooga iyo kuwa iiraan jooga aayatullayaashoodu waxay kutubtooda ku qoraan khutabkooda duubanna si cad ay ugu sheegaan in caaisha radia allahu canha xumaantaasi ay samaysay ciyaadan billahi min hada alifk ilahay baynu been abuurkaasi aynu ka magan gelaynaa wa haa ulaai laa shaka kufaarun murtaduun haddii marka hore islaam saxa ay islaameen iyaday u badantay islaam saxaba inaanay islaamin marka hore bay ahayn zanaadiqa kuwa caaisho wixii ilaahay uu ka beri yeelay weli haddadaa ku sheegaya waayo arrinkoodaasi waa takdiibun lilqur'aani alkariim waa beenin ay beeniyeen aayaadka qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala caaisho uu ku beri yeelay waxaa ka mid a dhacdooyinka dhacay sanadka ghaswatu alkhandaq dagaalkii godka waxaa kaloo la dhaha ghaswat alaxzaab marka ghaswat lkhandaq waxaa loogu bixiyey waxaa muslimiintu ay isku difaaceen god weyn oo dhufaysa oo magaalada madiina dhinacii bannaanaa ay ka qodeen halkaana difaacay ka galeen god aan laga soo tallaabi karin waxaa kaloo khaswatulaxsaab loo yidhi waxaa dagaalkaa ka soo qayb galay huwan isa soo xulafaysatay oo dagaalkaa qolooyin ka soo qayb gala waxay ka koobnaayeen yuhuuddii ka timi khaarij almadiina yacnaa meelaha ka baxsan magaalada madiina khaybar raggii ka yimi iyagaana dagaalkaa sabab u ahaaba xuyey ibnu akhtab ninkii la odhan jiray annadari oo reer banu nadiir madaxu ahaa iyo nin kaloo la odhan jiray abu raafic ibnu abilxaqiiq alyahuudi iyo rag kaloo la socday oo wafdiya ayaa waxa ay tageen magaalada maka waxaa qurayshay ku qanciyeen in weerar la ysu xulufaystay lagu qaado magaalada madiina oo hal mar la cidhib tiro dadka muslimiinta ee degan qoraysh arrintaasi markii ay ku qanciyeen haddana waxay u tegeen qabaa'ilkii carbeed ee katafaan la odhan jiray iyagana waa ku qanciyeen qabaa'il badan oo kalena sidaas si leeg arrintaasi ku qanciyeen markii dambe magaalada madiine ay yimaadeen duleedkeeda ay soo degeenna xuyey ibnu akhtab iyo abu raafic ibnu abilxaqiiq waxay u tegeen reer banu qurayda oo deganaa duleedka magaalada madiina oo markaa madaxu ahaa ninkii la odhan jiray kacab alquradi kacab ibnu asad alquradi kacab markuu arkay nimankaasoo soo socda albaabka ayuu ka xidhay kadibna aad bay ugu celceliyeen indhasarcaadna waa u dhigeen oo waxay yidhaahdeen maanta carab oo dhan iyo yuhuud oo dhan baan ku wadaa buuri iyo ciidan aanu maxamed u babac dhigi karin markaa fursaddan maanta yaanay ku dhaafi markii dambe albaabkiibuu ka furay wuxuu ihi war shar baad ii wadaa miyaad idaysid buu yidhi ballan iyo heshiis baan kula jiraa maxamed run iyo oofin waxaan ahayna kamaan arag waradoo iga tag haylu goyne almuhim siduu ugu celceliyay isagana wuxuu ku qanciyay dagaalka inuu ka qayb galo marka dagaalka waxaa ka qayb galay yuhuuddii reer khaybar reer banu nadiira iyo yuhuud yuhuuddii madiine deganeed oo reer banu qurayda reer banu qaynuunqaac inay dhammaadeen horey noo soo martay oo markaa dad jira may ahayn iyo quraysh iyo khatafaan iyo qabaa'il badan oo carbeed oo ah qabaa'ilkii deganaa baadiyaha marka dagaalkaasi awgeed baa waxaa lagu magacaabay ghaswat laxzaab fi sanati alkhaamisati sanadkii shanaad xadatat waxaa dhacday ghaswat lkhandaq wa tusama waxaa lagu magacaabaa bilaxzaabi غزوة الأحزاب لغو مقعب أيضا كنا قشه لأن كثيرا محايا لئن بدروا من قبائل العرب كمدا واليهود اجتمعوا وحاي اسكوا فقين ويتوصوا الرصدين لمحاربة المسلمين للدقال كمسلمين وحاصروا المدينة مقالة مدينة أي قدوميين وكان عددهم تردود وحيهين casharata aalaaf rajul toban kun oo nin yar-asum waxaa madax iyo hogaamiye u ahaa abu sufyaan ibnu xarbin faxafara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu qoday markuu maqlay ciidankaasi inuu ku soo socdo saxaabada markuu la tashaday dabadeed xowla almadiina madiinaha reeraheeda wuxuu ka qoday khandaqan markaa madiino laba dhinac bari iyo galbeed waxaa ka xiga laba buurood alxara alsharqiya walxara algarbiya dhinacan waxa weeyaan koonfureedna waxaa deganaa reer banu qurayda oo iyagu markaa sulxi iyo ballan heshiis kula jiray rasuulka calayhi salatu wasalaam xagga waqooyi ayay ka bannaanayd magaalada madiina markaa dhinacii ay ka bannaanayd ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhufays uu ka qoday biishaarati salmaan alfarisi arrintaasoo ku timi tale uu bixiyey salmaan alfarisi khawfan baqa uu ka baqayo min alhujuum weerar xaggaa kaga yimaada waxaanay arrintaasi ahayd arrin aanay u baran carabi hore umay aqoon salmaan alfarisi khidadaa ama farsamadaa dagaal xagga iyo furus buu kala yimi carabi may aqoon walihaada siday u soo socdeen jihadaa magaaladu ay ka bannaanayd bay ka yimaadeen markay is yidhaahdeen magaaladii gala waxaa ka hor yimi godkaa weyn xataa farduhu aanay ka boodi karin ilaa bishiqi lanfus xaalad adag inay kaga tallaabaan mooyaane rag inay ka tallaabaan hadalkeeda dah halkaasay markaa degeen oo dhinaca waqooyi bay ka degeen godkaa weyn muslimiintuna xagga koonfureed bay ka deganaayeen muslimiintu halkaasay dhuufe iskaga jireen mar kastoo ay isku dayeen inay kasoo tallaabaan waxay sida dhibicda roobka kaga dhigayeen leebab waxaanay ku khasbayeen inay dib uga noqdaan waxaa dhacday mar in qaar ka mid ah ay isku soo qaadeen raggaasoo ay ka mid yihiin cikrima ibni abi jahl meel godku uu iskaga dhow yahay bay eegteen dabeetana fardii bay kasoo tallaabiyeen waxa u baxay cali bin abi aalib radia allahu canhu raguu ka mid yahay qaar ka mida ayaa cali radia allahu canhu uu dilay kuwii kalena way yaaceen cikrima xataa maalintaa warankiisiibuu ka cararay xagga kale ayay godkii uga tallaabeen wastamara wuu socday alxisaaru godoomintaasi khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood mana aanay ahayn muddadaasi mid ay kusoo talagaleen huwantaa isa soo bahaysatay waxay islaahayeen markiiba intaad madiino gashaan baad cagta marinaysaano waad iska soo noqonaysaa ilaa an tafaraqat ilaa ay kala tagtay kalimatu laxzaab midnimadii axsaabtu waxaana sababu ahaa nucaym ibnu mascuud ninkii la odhan jiray oo quraysh iyo yuhuudi labaduba ay ku kalsoonaayeen ayaa islaamay iyagoon ogeyn kadibna wuxuu sameeyey namiima ama isku dir jaa'isa bannaan ba la odhan kara xaaladdaa waajib baabu ahaa waxaa markaa ugu tegey nimankii reer banu qurayda ee ballankii ka baxay heshiiskiina jabiyey wuxuu ku uhi quraysh iyo khatafaan iyo qolooyinkani fursadduunbay ka faa'iidaysanayaan kadibna waa iska noqonayaan idinkiiyo maxamed baa laydin kala tegayaa buuhi maxaa dagaalka idin gelinaya hadhow iskama celin kartaane markaa dagaalkan ha gelina buuhi ilaa aada yaqiinsanaysaan oo aada ku kalsoonaanaysaan qurayshi hadhow inaanay idinka tegahayn oo aanay beled bilaadkoodii ku noqon ahayn wallahi waa arrin fiican bay yidhahdeen oo haddii maxamedna lagu dhaqdhaqaajiyo dabeetana naloo kala tago dee iskama celin karna annagu kadib markiiba wuxuu u tegey quraysh wuxuu hi nimankii reer banu qurayda ballankii ay idin siiyeen way ka murugoodeen waxaanay ka baqdeen inaad iska noqotaan oo iyaga iyo maxamed aada u kala tagtaan reer khatafaanna saasoo kale ku yidhi kadib abu sufyaan wafdi buu diray isagoo arrintaa hubsanay reer banu qoreydu u diro wuxuu yidhi berri dagaalka idinkaa ku qoran idinkaa dagaal gelaya leylata sabti baan ahayd habeenkii sabtida yuhuudina sabti ma dagaalamaan waa habeen ay xurmeeyaan marka waxay annagu sabtida ma dagaalanay cid kale dagaalka u dir dabeetana wuu shakiye wuxuu isiri wallahi wixii la sheegaya baa dhaba oo nimanku ballankii ay qaadeen way ka baxeen oo dagaalka ila geli maayaan kadib waxa weeyaan halkaasi waxaa ka bilaabmay kala shakigii dhex maray huwantaa isu soo bahaysatay la dagaalanka islaamka iyo dadkiisa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku salliday dabayl daran wasallata allahu calayhim ilaahay wuxuu ku salliday riixan shadiida dabayl aada u daran dabayshaasoo taandhooyinkoodii fujisay oo dheriyadoodii gembiday oo iyaga wejiyada boodh iyo qururux kaga shubtay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaaatkum junuudu faarsalnaa calayhim riixan wajunuuda lam tarawha waliba dabayshaasi waxaa la socotay malaa'ig malaa'igtu ma ilayn laakiin way gilgileen wakaana allahu bima tacmaluuna basiira id jaa-uukum min fawqikum wa min asfala minkum way isqaybiyeen qoloba dhinac bay ka mareen waid zaaqat ilabsaar wabalagat alquluub alxanaajir watadunnuuna billahi dunuuna muslimiinta baqad daran baa asiibay markii yuhuuddii reer banu qureydana heshiiska ay ka baxeen oo magaalada madiina dhinacii ay ka xigeenna cadow ama macrika iyo dagaal uu kaga furmay waxay gaadheen heer markaa wadnuhu afka uu yimi balagat اlquluub اlxanaajir wadnuhu cunaha uu soo gaadhay baqaawgii hunaalika ibtuliya اlmu'minuuna wazulziluu zilzaala shadiida muuminiinta waa la imtixaamay laakiin muuminiintu way sugmeen mowqifkooduna wuxuu noqday ka ilaahay uu ka warramo uhi walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaab qaluu hada ma wacadana allah warasuuluh wasadaqa allah warasuuluh wma zaadahum ila iimaana watasliima oo wixii ilaahay noo ballan qaaday bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisuna run bay sheegeen oo nasriga waanu helaynaa isa soo bahaysiga cadowgu isu soo bahaystayna iimaanuhu muslimiinta usoo kordhiiyey amarka ilahay inay u hoggaansamaan waxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhaha rasuulka ilaah xaaladdu way adag tahay maxaanu nidhaahnaa rasuulku wuxu uhi waxaad tidhaahdaan allaahuma stur cawraatina waamin rawcaatina ilaah cawradayda astur ilaah baqahana waxaad noogu bedeshaa nabadgelyo oo xadiid saxiixa saxiixada ayuu ku sheegay alcalaamat alalbani xadiidka laba kun iyo sideed iyo toban waxay muslimiintu marka aada uga shaqaynayeen qodista godka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu dhiiri gelinayay waana u ducaynayay wuxuu la allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira ilaahu nololi ma jirto dhammaystiran nolosha aakhira mooyaane ansaarta iyo muhaajiriinta ilaahay u dembi dhaaf iyaguna waxay ugu jawaabayeen naxnu aladiina baayacuu muxammada cala aljihaadi maa baqiina abada annagu waxaan nahay kuwii muxamed ballanka kula galay jihaad inta aanu nool nahay gabaygaasi oo dhiirigelin xambaarsanaa oo ay isku ilowsiinayeen hawshan adag ee ka hor timi nimankii munaafiqiinta la odhan jiray markiiba iyagu muslimiinta way kaga baxeen dagaalka waxaana yidhaahdeen sida ilaahay uu sheegay waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura munaafiqiinta iyo kuwii qalbiga ka bukay waxay yidhaahdeen ilaahiyo rasuulkiisu wayna dageen oo wixii ay noo ballan qaadeen wax dhaba mu ahayn waid qaala taa'ifatu minhum yaa ahla yarib waxay bilaabeen takhdiil muslimiinta inay niyad jab ay ku ridaan wadhahdaan waar iskaga kaalaya meeshanoo dumarkiini iyo carruurtiini baa laydiin weydaartay ee ka soo baxa goobta dagaalka yaa ahla yariba laa muqaama lakum farjicu meeshaa dhaxan iyo gaajo iyo dabayl saddexdaasi ayaa ka jira iyo dumarkiini iyo carruurtiini oo halis ugu jira reer banu qurayda inay gacanta mariyaan marka laa muqaama lakum farjicu iyaguna markiiba waxay yidhahan waan noqonayna wayastadinu fariiqu minhum annabiy yaquuluuna ina buyuutana cawra wamaa hiya bicawra in yuriiduuna ilaa firaara ilahay baa subxana wa tacaala fadeexadeey muuminiintina waa sugmeen munaafiqiintina way gilgilmeen oo way gadoomeen wa junuudan ciidan buu ilaahay ku diray lam yarowha aanay arkahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay fi lqur'aani alkariim in malaa'igtu ay ka qayb gashay riixan wa junuudan lam tarowha ciidanka aan la arkahayni muslimiintu aanay arkahayn kufaartuna aanay arkahayni waxaan min almalaa'ika qallacat qallaca taasoo fujisay awtaadahum qodimadii ay taandhooyinkooda ku xidheen wa kafaa taasoo gembiday quduurahum dheriyadoodii wa safat calayhim taasoo iyaga ku dhowday yacnaa ku shubtay atturaaba ciid waramatum taasoo iyaga ku tuurtay bilxasaa qururux faharabuu way yaaceen min leylatihim habeenkoodaasi laftiisii bay yaaceen waxaa dhacday iyadoo xaaladdaasi lagu sugan yahay sida muslim saxiixiisa uu ku warinayo oo ciidanku sida ay u fadhiyaan dhufayska ay ku jiraan dhaxan adagina ay dhacayso dagaalku wuxuu dhacay waktu ashitaa madiinana aad bay u qabooday waktiga gaajana way jirtaa oo kuwii saxaabada qaarkood lahaa rasuulkaanu gaajo uga cabanayo caloosheedaanu tusnay iyadoo mid walba caloosha dhagax ugu xidhan yahay markaasuu rasuulku calooshiisana tusay iyadoo laba ay ugu xidhan yihiin yacnaa min shiddat aljuuc xantoobo yaroo markaa heeda saca muggi oo heeda ayaa ninkii la siinaya habeenkii iyo maalintii ninka ka mid a ciidanka islaamka iyadoo xaaladda adag lagu jiruu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi man yaatiinii bikhabari lqowm alaa rajulu yaatiinii bikhabari lqowm war kumaa tegaya oo ciidankaa intuu dhex galo warkooda ii keenaya admanu lahu alrujuuca waaljanna waa laba arrimood aan u damaanad qaadaa inuu soo noqonayo isagoo bad qaba iyo inuu jannada geli doono madaxaa la qaadi waayo nin waliba uu isnabay maadaama aan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninna si gooniya aanu u magacaabin dhowr jeer markuu rasuulku ku celiyey cidi ay kici weyday baa rasuulku wuxu uhi qum yaa xudayfa xudayfa ibnulyamaan xudayfa u kac wuxuu uhi mar hadduu rasuulku i magacaabay inaan kaco mooyaane wax kale meesha iima yaallin waan kacay buu yidhi kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idhab waatinii bikhabari alqowm walaa tuxdith shayan xataa ta'tiyanii orodoo tagoo ciidankaa abu sufyaan dhex gal tobankaa kuna nin waxna ha samaynin adigu warka unii keen laakiin far ha dhaqaajin ilaa adigu soo noqonayso wuxu uhi mar allaale markaan kacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka dhaqaaqay iyaba waxaad mooddaa inay xamaam ku jiro xamaamkumaa suuliyadan aynu gallee waa meel markaa la adkeeyey oo la dhisay oo hoostana dab lagaga shido oo lagu maydho si qofka furaha jidhkiisa gale ay uga soo dhacaan macnaa dugsi baan galay orta dhaxantii baa iga baaday kadib waxaa dhex tegay buu ihi ciidankii abuu sufyaan oo shakisan baa dhawaaqo wuxuu yidhi war in laynagu dhex jiraa baan ka baqanayaa nin weliba ninka ku xiga bal ha hubsadoo ha ogaada ka uu yahay wuxuu ihi kii igu xigay baan kaga horreeyey aan ku uhi war kumaa tahay markaasuu ii sheegay magaciisa kadib ilaahay baa ka jeediyeyoo anigaymagu weydiin buu yidhi waxaa dhacday wuxuu ihi dabayl adag baa ku soo dhacday nimankii oo taandhooyinkii fujisay oo dheriyadii rogtay oo indhaha u ciidaysay kadib abuu sufyaan baa wuxuu yidhi waad aragtaan waxaynugu dhacaya meeshanna ma joogi karno anigu waan noqonayaa ninkii isoo raacay isoo raac awrkiisii buu ku booday buu ihi isagoon dabarkaba aan ka furin wuxuu ihi abuu sufyaan si fiican buu iigu muuqdo haddaan leebka saaro oan kaga soo qaadi lahaa laakiin waxaan xusuustay buu ihi hadalku rasuulku calayhi salaatu wasalaam igu yidhi waxba ha samayn ilaa aad igu soo noqonayso ilaahay baa xikmad ka lahaa oo qadaray abuu sufyaan inuu soo noo sii noolaado xataa yuslim ilaa uu islaamayo kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku soo noqday warkiibuu u keenay iyadoo wax dhibaatay aanay gaadhin wabi haada baa waxaa lagu darayaa xudayfa ibnulyamaan min almubashariina biljanna xudayfa ibnulyamaan wuxuu ku jiraa kuwa jannada loogu bushaareeyey adman lahu arujuuca waljanna ayuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saas ay markaa ciidankaasi ay ku guureen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay iyagoo markaa cadhadoodii iyo ciilkoodii qaba inuu celiyo waradda allaahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayra kuwii gaaloobay ciilkoodii iyo cadhadoodi iyagoo qaba ayuu ilaahay celiyey wax natiijo wanaagsanna may gaadhin wakafa allahu lmuminiina alqitaal ilaah baa muuminiinta dagaalka ka kaafiyey wakaana allahu qawiyan casiiza ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ahaaday mid xoog badan oo casiiza cidina aanay ka qaalib noqon karin markaa saas ayaa dagaalkaasina uu ku dhammaaday waa guul usoo hoyatay ciidankii islaamka ghaswatu bani qurayda reer banu qurayda duulimaadkii lagu qaaday shan iyo toban maalmood oo la go-doomiyey dhufaysya dagaal ay ku jireen ciidanka islaamku ayaa soo martay oo xataa maalmaha qaarkood salaadii ay ilaabeen min kathrati ashuql mashquulka quluubtooda ay ku mashquulshay difaaca awgii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii habaarayay lahaa salaat lwusta salaadii casr bay naga mashquuliyeen oo bacda salaati lmaqrib ama bacda guruubi shams ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tukaday banuu quraydata qowmun weeye oo ka mida min yahuudi lmadiina yahuuddii madiina degeneed khaanuu waxay khiyaamiyeen alcuhuuda ballamadii fi lkhandaq ay fii ghaswati lkhandaq khandaq dagaalkii khandaq markuu socday wa adharuu waxay muujisteen alcadaawata cadaawad lilmuslimiin ay u hayaan falamaa rajaca arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku maruu ka soo noqday min ghaswati alkhandaq amarahu allahu ilaahay wuxuu amray bimuxaarabatihim inuu la dagaalamo wa tathiiri ardihi dhulkiisana inuu ka nadiifiyo minhum iyaga rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigii umu salamo jooga oo ka maydhanaya boodhkii iyo habaaskii ka soo gaadhay dagaalkii khandaq ayaa waxa u yimi malaku jibriil sida bukhaariyo muslimba ay wariyeen wuxuu ku yidhi awadacta silaaxak fa naxnu lam nadic lam nadac aslixatana hubkii miyaad iska dhigtay buu idhi waxaad moodday dagaalku inuu dhammaaday annagu haddaanu nahay malaa'igta hubkii maanaan dhigin ee dhaqaaq rasuulku su-aal buu weydiiyey wuxuu yihi ilaa ayn xaggaan u dhaqaaqa oo aan ku duulaa ilaa hunaa buu yihi wuxuu u ishaaray halkii ay deganaayen reer banu qurayda waxaanu yihi waan sii soconayaa anigu usalziluhum waan nimankaa dhufaysyadoodan gariir ku samaynaya maanaa waxaan samaynaya wax sabab u noqon in dhufaysyadu ay la gariiraan oo rucbi argagax iyo baqa quluubtooda geliya adiguna iga daba kaalay waa salaadii duhuur dabadeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankii islaamka ayuu u dhawaaqay wuxuu yihi laa yusaliyanna axadu ila fi bani qurayda laa yusaliyanna alcasra axadu ila fi bani qurayda macnaa qof idinka idinka midi ciidanka islaamka ka midi yaan salaada casaraanu ku tukan reer banu qurayda meeshay degan yihiin mooyaane meel kale marka magaalada madiina reer banu qurayda dhexdeeda may deganayn reer banu qaynunqaac baa dhex deganaa laakiin reer banu qurayda iyo reer banu nadiir waa ka baxsanayn mandiqada ay deganaan jireen waa lay tusay fi lmadiina iminka magaalada madiina dhexdeeday noqotay laakiin waa meel xoogay ka fog oo ka yaro durugsan magaalada madiina oo markii lugta aan qiyaasay aan u kala lugeeyey masjidu nabowi iyo aaggaasi ay deganaayeen macnaa waxoogay baa loo kala soconaya maa yuqaaribu saaca wax saacad ku dhow ayaa loo kala lugeynaya sidaas ayaa ciidankii islaamku uu ku baxay iyadoo ciidankii malaa'igtuna ay ka horeeyaan walihaada rasuulku reer banu qon qolo la odhan jiray markuu soo gaadhay baa wuxuu yihi wax ciidanoo iga soo horreeyey maad aragteen marse dheen haa ciidan uu daxiya alkalbi uu wato ayaa halka naga dhaafay oo siiga kicinaya malaku jibriil baa markaa daxiya alkalbi wuxuu shabihi jiray suurada malaku jibriil marka malaku jibriil suuro bani aadam uu leeyahay marka malaku jibriil bay u qaateen daxiya alkalbi fakharaja waa baxay ilayhim xaggooda u baxay rasuulu sala allahu caleyh wasalam iyagu mar allaaliyo markii ay ogaadeen axsaabtii inay guureen xulafadii dhufaysadoodii bay galeen oo hoosta ay ka soo xidheen waayo waxay filanayaan dagaal lagu soo qaado waayo waxay ogaadeen inay yihiin mujrimi xarbin dembiilayaal dagaal inay yihiin ballankiina way ka baxeen xaalad adag bay dadka muslimiinta ah khiyaameeyeen wa macahu halaathatu aalaafin saddex kun oo nin buu watay rasuulku faxaasarahum waa godoomiyey rasuulku khamsan wa cishiriina leyla shan iyo labaatan habeen ayuu goodo nimankaasi uu ku hayay dhufaysadoodii ay galeen oo ay isku qufuleen fa sallamuu bacda intaa dabadeed way isdhiibeen waxakama calayhim wuxuu ku xukumay waxakama calayhim waxakama calayhim wuxuu ku xukumay sacad ibnu mucaadi biqatli الrijaali wa sabyi الnisaa ragga in la laayo lana addoonsado dumarka waaduriya iyo ubadka rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad ibnu mucaad oo ku dhaawacmay dagaalkii axsaab ayuu ka dhigay ninka waxaa laga yeelaya qoladaasi go-aaminaya sababtuna waxay ahayd nimankan reer banu qurayda waxay xulafo la ahaan jireen reer aws reer banu qaynunqaacna waxay xulafo la ahaan jireen reer khasraj marka reer aws baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi oo yidhi rasuulka ilaahayow walaalaha iyo reer khasraj waxay xulafo la ahaan jireen reer banu qaynunqaac markaa xulafadoodii maad laynin magaalada ayuunbaad ka saartay marka xulafadayadana saasoo kale ka yeel rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ka warrama nin idinka idinka mid a haddaan xukumkaba u dhiibo waxaa isagu uu doono uu ku xukumo waxay dhahdeen waanu waanu arrintaasi aqbalnay sacad ibnu mucaad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xukumkoodii u dhiibay iyadoo dameer lagu sidaabaa la keenay sacad isagoo dhaawacan lakiin rasuulku lahaa qumuu ilaa sayidikum faanziluu u kaca ninkan madaxdaydiin ah oo dameerka ka dejiya dadka qaar baa xadiidkaasi khaldoo mooda in macnuu ya u kaco isu taaga ilaa sayidikum macnaa ka hortaga weeye qofka markaa soo socda waa laga hortegi karaa lakiin in meeshii uu loo istaago alqiyaamu lahu iyo alqiyaamu ilayhi laba masale ayay kala yihiin kadib sacad ibnu mucaad tolki aad bay ula hadleen oo waxay yidhaahdeen war nimankani waa xulafadeenni wanaag baa inaga dhexayn jiray adigaa xukunkoodii lagu dhiibay bal maanta ixsaan u samee kadib wuxuu yihi laa taakudunii alyawma fi llaahi lawmat laa'im nimankaa maanta wax fiican baan ku xukumayaa cidna canaanteeda anoo ka baqaaya waxa ay mutaysteen ka dayn maayo markaa saasuu ku xukumay waxaa dhacday inay yidhaahdeen waxaad noo soo dirtaa rasuulka calayhi salatu wasalaam waxay ku ley waxaad noo soo dirtaa luba saxaabigii la odhan jiray lubaaba ibnu mundir oo iyagaa ag deganaa xulafana ay la ahaayeen aanu la tashanay noo soo dir bay dhahaan kadibna wuu u tegey waxaan ka waran miyaanu xukumkiisa aqbalaa waanu isdhiibna wuxu dhaha isdhiiba dabeetana saasuu yii weliba waa laydin gowracaya midh laydinka sii dayn maayo kadib wuxuu dareemay inuu sirtii rasuulka fashiliyey wuu ka yimi wuxuu isku xidhay tiir ka mida tiirarkii masaajidka rasuulka calayhi salatu wasalaam isagaa isxidhay waxaanuu yidhi iska furi maayo cidna igama furi karto ilaa ilaahay subxana wa tacala uu iga toobad aqbalayo marka ilaa rasuulku calayhi salatu wasalaam uu ka furay halkaasi ayuu ku xidhnaa gabadhiisa u iman jirtay xaaskiisaoo waqtiyada salaadaha intay ka furto ayuu tukan jiray kadibna halkaasuu isku xidhi jiray faamara rasuulu sala allahu calay wasalam rasuulku wuxuu amray bitanfiidi lxukmi xukumkaa in la fuliyo raggoodana la laayo wixii qaangaara dumarkiiyo carruurtana maxaabiis addoona laga dhigto fa nufida fiihim xukumkaasaa lagu fuliyey wahada kaa jazaau kulli khaa'inin mid kasta oo wax khiyaameeyey abaalmarintii weeye oo qaadirin heshiiskii iyo ballankii ka baxay ilaahay baa qur-aanka ku sheegay dhacdadaas wa anzala aladiina daaharuuhum min ahli lkitaabi min sayaasiin kuwii xulafada u gargaaray ee garab istaagay ee ahlukitaabka yuhuudda ahaa ilaahay baa ka soo saaray dhufaysiyadoodii wa qadaba fii quluubihim arucb qalbiyadoodu ilaahay ku tuuray argagax fariiqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariiqa labaanay noqdeen koox aad layseen raggii qaangaadhka ahaa gaashaanqaadka ahaa iyo koox aad qafaalateen wa awraakum ardahum wa diyaarahum wa amwaalahum wuxuu ilaahay idin dhexashiyo qaniim ahaan uu idiin siiyey dhulkoodii iyo guryahoodii iyo xoolahoodii wa ardan lam tata'uha iyo dhul aydaan horeba ugu istaagin dhul cajiiba oo beeraley ah wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira qoladaasna sidaasi ayay ku baaba'een abeesooyinkii sunta badan xambaarsanaa ee magaalada madiina dhex deganaa ama hareeraheeda deganaa ee yuhuudda ahaa sidaasi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kaga takhallusay godad waaweyn buu qoday rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasaa koox koox baa loo keenayay raggooda qoorta inta laga jaro ayaa godkaasi lagu ridayay xuyey ibnu akhtab waxaan u jeedaa kacab alquradi tala fiican buu usoo jeediyey may aqbalin wuxuu ku yihi waryaadhahe oo intaana isdhiibin waar maxamed inuu rasuul yahay way noo caddahay kitaabkaynu haysanana wuu ku yaallaa eanu rumayno haddaad taa diiddaan dumarka iyo carruurteenna intaynu inagu layno oo warwarkooda aynu meel iska dhigno seefo bilaagal aynu kala hor tagno inagu markaa ama aynu dhimanno ama aynu noolaanayno haddaad waxa weeyaan taa diiddaan dumarkii carruurta inaynu layno caawa sabtiye waxaa laga yaaba maxamed inuu is yidhaahdo sabtida waa maalintoodii oo ku weerari maayaane aynu qaflad ku qabanno aynu weerara saddexdii way ka diideen wuxuu wallaahi nin go-aan iyo tala lih inaanu idinku jirin xuyey ibnu akhtab ninkii la odhan jiray markii hore lugooyena markuu lugoynaya buu u ballan qaaday haddii xulafadaasi guuraan oo iyagiyo nebi maxamed loo kala baxo inuu dhufayska la gelayo meeluu kula dhimanayo isna dhufaysku la galay waa ra'sigii reer banuu nadiir oo iyagu dee khaybar bay u qaxeeno marka ay degan yihiin xuyey ibnu akhtab baa la keenay iyadoo la hogaaminayo markaasaa bal qalbi adeegiiyo cadaawadda yuhuudda baleeg wuxuu rasuula ku uhi maa lumtu nafsii calaa cadaawatika wallahi inaanan naftayda marnaba ku caraaran buu ihi cadaawadda aan ku colaadiyey dadkiina intuu saawo eegay buu ihi qoladii oo halkan tuban oo xidhxidhan qadar baa inagu dhacayo wax horu qoraayo dee iska sabri buu ihi dabeetana waa fadhiistay qoortaa laga jaro godkaasaa lagu riday xuyey ibnu akhtab yaa hadhay abu raafic ibn abilxaqiiq alyahuudi isagu markay xulafadii guureen khaybartiisii buu iskaga noqo dhufayskiisii buu galay halkaa abeese weyn baa baxsatay oo muslimiinta ku sunteeda kula soo maqan lix nin oo ansaarta ka mida ayuu rasuulku u diray oo cabdillaahi ibnu catiik saxaabi la odhan jiray uu wato ninkaas soo dila buu yidhi xisni ama dhufays weyn oo albaab weyn oo loo xidha leh ayuu ninkaasi ku jiraa markay u dhawaadeen baa saxaabigaasi shantii saxaabiye kale la socday wuxu uhi idinku halkan iska sii fadhiya anigaa u gelaye kadib iyagoo wuxuu la kulmay albaabkii furay oo dameer ka lumay raadinayo qori markaa daba oo iftiimaya ku raadinaya kadibna markii ay dameerkii heleen ba war ciddii baxday ha soo gasho isna wuu dhex raaciyo wuu galay halkay xooluhu xeradii xooluhu ku xaraysnaayeen baan galay buuri waxaanaan eegtay kii xaariska ama waashmaanka halka furayaasha uu dhigayo albaabkii buu kasoo qabsiiyo wuu qufulay wuu iska tegey furayaashiiba halkii uu dhigay intan kasoo qaaday baan furay buuri albaabkii baan horta aan ballaqay si ha dhowde uu uga bixi karo oo ay ugu soo geli karaan ciidankiisina halkii baan iskaga jiray buu yidhi ninkaasi markuu casheeyo habeenkao dhan baa la ciyaari jiro gurigiisa lagu ciyaari jiro la heesi jiro la jaasi jiray ciyaartoodii iyo jaaskoodii markay dhammaysteen ee laga kala tegey ayaa dabaqa saruu deganyay buu yidhi kuwii guryaha hoose deganaa baan dhammaantood guryihii dusha kaga xidhay buuhi on ku wada qufulay halkii sare isagoo degan baan ugu galay wuxuu wuxuu ku jiraa guri madow wuu madoobaystay buuhi wax iftiini kama baxaya meesha kadibna waan u dhawaaqa waxaan ku uhi yaa abaa raafici markaasuu yihi man irajul wuu yaabay ninkan usoo galay war waa kuma halku waa kuma ka yidhi dhawaaqiisuu ka baxay baan seeftii qabadsiiyey bu qa kadibna waxba kamay tarin tii hore waan ka yaro daayay buu ihi waan yaro gabaday deetana markaasaan intaan codkii u bedelay baan idhi yaa abaa raafic ma ma aladii jara maxaa dhacay buuqa meesha ka baxaya waa maxay intaan cod kale kula hadlay waan codkii u bedelay isu ihi yaa weylak darabanii rajulu bisayf nin baa seefta igu dhuftay meeshii la waa madow hadalkiisu ku bidhaansanaya haddana waan qabadsiiyey ui qadaadku u dhacay markuu qadaadka u dhacay ayaan seeftii la dul tago halkaa caloosha intaan ka geliyey bay dhabarka uga baxday buuhi halkaa markay maraysaabaan fooqii kasoo daadigay buuhi shaw jaranjaradii oo dhammaan baan is yidhi buu yidhi dhulkii ayaad gaadhayo dabeetana waan turunturoodo lugtaasaa balu tidhi waan jabay buuhi cumaamadaydii baan isku duubay waxaan markaa waan gurguurtay raggii baan u dhawaaqay waa la qaaday markaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam loo geeyey ninkii inay soo dileen bay ugu bushaareeyeen rasuulku wuxuu yihi lugtaada fidi lugtii baan kala bixiyey kadibna ruqyii ugu tufay iyadoo cidina aanay kabin bay saa ku kabantay lugtiisa kaana saasaa lagaga takhallusay reer banuu qurayde iyo labadii nina lugooyeyba sidaasuu arrinkooda ku dhammaaday mas'alatu zaydin mas'alatu zaydin wa zaynaba masaladii zayd iyo zaynab khaطaba rasuulu salى اllahu alيه wasalam rasuulku wuxuu u geed fadhiistay zaynab binta jaxshin lizayd bni xaarita isagoo u doonaya zaydna rasuulka addoon buu ahaan jiray u xoreeyey rasuulkuna aad buu u jeclaa faabat way diiday wa abaa ahluhaa reerkeedana way diideen gabadh waxa weeyaan rasuulka calayhi salatu wasalaam ilmaabtiba ahayn oo eedadii ayaa dhashay waxaana ahayd asadiya isaguna de waa mawla waa nin addoon ahaan jiray faanzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey wamaa kaana limuminin mumin uma banaana walaa muminati muminadna uma banaana idaa qada allahu ilaahay markuu xukumo warasuul iyo rasuulkiisu amran an yakuuna lahum in iyaga u ahaato alkhiyaratu doorasha min amrihim ay amarkooda wax kale ka doortaan waman yacsi illaaha ka ilaahay caasiya warasuulahu faqad dalla wuu lumay dalaalan mubiina cinda dalika aayaddaasi markay soo degtay bay qabiluu aqbaleen oo zaynab ay siiyeen zayd fadakhala calayha zaydu zayd baa u galay oo macnaa la guri galay walaakinahaa se yeeshee saarat waxay bilowday tafkharu calayhi inay u faanto bisharafiha ay ugu faanto wa nasabiha taa wax sugaya ma hayno zaynabna waa saxaabiya weeye inay isku dhaceen oo zayd uu ka soo cawday ayuun baynu haynaa fashakaha wuxuu uga cawday ila rasuuli sala allahu calayh wasalam fa amarahu rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu amray biixtimaali sabri calayha inuu u dulqaato oo u sabro fa sabra wuu sabray xataa daaqat nafsu ilaa naftiisu cidhiidh ay gashay fa akhbara arasuula sala allahu calayh wasalam rasuulka wuxuu u sheegay bilcasmi inuu go-aansaday calaa talaaqihaa furisteeda fa amara allahu ilaahay wuxuu amray alrasuula sala allahu caleyh wasalam an yatazawaja inuu guursado zaynaba bacda talaaqihaa markuu furo kadib xifdan lisharafihaa sharafteeda isagoo ilaalinaya wa dafcan linnisaac isagoo meesha ka saaraya khilaafka iyo washiqaaq is-afgarad la-aanta wa ibtaalan isagoo ilaahay burinaya licaadati tabani dhaqankii ahaa sheegashada ninku inaanaanu dhalin inuu iska sheegto oo waxaweyan loogu abtiriyo mualifku halkan markuu qisadan uu ka waramayo wuxuu sameeyey khalqi fara badan buu sameeyey waxaanu ictimaaday waxa weeyaan aathaar iyo riwaayaat hayru haabita waxyaaba marka aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa'iq aanu ahayn ama munaasib aan u ahaynna uu ku hadlay marka insha allah darsiga berri ayaynu taana ku faahfaahin doonaa wallahu aclam waaxka billahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا